في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu can oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah jamaacada nusratul islaam almuslimiin oo ku dhawaaqday in xabsiyada xukuumadda maali ay ka soo saartay boqolaal maxaabiis muslimiin ah waxaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idinkugu soo gudbin doonnaa bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa waxaad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ku dhegaysan doontaan sheekada haweenay u dhalatay dalka faransiiska oo qaadatay diinta islaamka kadib sannado ay gacanta ugu jirtay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin sidee loo arkay tallaabada haweenaydan ay ku qaadatay diinta islaamka kadib sannado ay gacanta ugu jirtay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin waxaannu idiin soo gudbin doonnaa warbixinno iyo wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha maryam bitrunan oo si rasmi ah u dhawaaqday inay qaadatay diinta islaamka qodobada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka toddobaadkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo ka codsaday wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka inay soo gudbiso qorshaha rasmiga ah ee ku aadan sidii ciidamada maraykanka looga soo saari lahaa dalka soomaaliya warbixin ku aadan qorshaha uu trump damacsan yahay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida oo war ka soo saaray heshiiskii dhowaan dowladaha imaaraadka carabta iyo albaxrayn ay la gaareen maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa tarjamada af soomaaliga bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah faayis alkandari oo ah maxbuus ka soo baxay xabsiga guantanamo bay oo ka sheekeeyey sida qaar ka mid a askarta maraykanka ee ku sugan xabsigaas ay u qaateen diinta islaamka warbixin qayb ka ah muuqaallo uu faayis alkanjari ku baahiyey baraha internetka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalada ka soconaya gobolka karibaaq ee dhex maraya dowladaha azerbajaan iyo armeniya barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود waa hagaag qodobadaas oo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha allah jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada waddamada saxraha iyo saaxilka afrika ayaa ku dhawaaqday in xabsiyada xukuumadda maali ay ka soo saartay boqolaal maxaabiis muslimiin ah kadib heshiis maxaabiis isdhaafsi ah oo dhex maray mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo xukuumadda maali bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa waxaa soo gudbinaya mahad cubayd mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa oo ku hadasha afka jamaacadda nusratul islaami walmuslimiin ayaa baahisay bayaan ka soo baxay jamaacada oo looga hadlay sii deysmada maxaabiis ay mujaahidiintu gacanta ku hayeen waxaan idiin soo tabinaynaa bishaaro ah in addoommada allaah ee muslimiinta maali uu ku manaastay inay xabsiyada ka sii daayaan in ka badan laba boqol oo maxbuus oo ka mid ah walaalaheena muslimiinta ee sida gardarrada ah ugu xirnaa maali taas beddelkeedana aan sii daynin maxaabiis aan gacanta ku haynay oo kale ah suufi betronayn iyo sumayla siisi ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay nusratul islaam walmuslimiin bayaanka waxaa lagu diray fariimo kala duwan oo ku socda dowladda cusub ee maali muslimiinta ku nool waddankaas dowladda faransiiska ee duulaanka ku joogta maali iyo maxaabiista muslimiinta ee ku xihan xabsiyada ku yaalla caalamka xukuumadda cusub ee maali waxaan ku leenahay u soo laabta diinta rabbigiinna ee ah islaamka kaas oo aad ku helaysaan liibaan adduunyo iyo mid aakhiro shacabka muslimka ah ee maalina u oggolaada in uu ku soo noqdo laabta ummadda muslimka ah sidaba uu horay ugu jiray xiriirkiinnana u jara gumaystaha soo xadgudbay ee faransiiska ah kaas oo qarniyadii lasoo dhaafay ku cayaarayay diintiina islaamka iyo taariikhdiina sharafta badan wuxuu tirtiray macaalimta iyo astaamihii islaamka isagoo ku beddelay dhaqanno ay leeyihiin nasaarada heer uu islaamku noqday mid qariib ah ayaa lagu yidhi bayaanka mar lagula hadlayay milatariga afgembiga kula wareegay talada waddanka maali fariinta labaad waxaa loo diray muslimiinta ku nool dalka maali waxaana loo sheegay in ay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan halganka ay waddo jamaacadda nusratul islaami walmuslimiin waxaad ogtihiin in waddanka ay xoog ku heestaan faransiiska saliibiyiinta ah kuwaas oo aan idinka qarinaynin colaadda ay u hayaan islaamka iyo muslimiinta oo ka caddaynaya golo weliba iyo xaflad kasta oo ay ka hadlayaan marka idinma bannaana in aad ku sii hoos jirtaan gumaysigan waxaana waajib ku ah qof kasta oo awood leh oo idinka mid ah in uu la dagaalamo oo uu la jihaado gumaystaha inta ay ka baxayaan waddankeenna iyagoo dulaysan kuwanina waa walaalihiinna mujaahidiinta ee jamaacadda nusratul islaami walmuslimiin waxay naftooda u horeen muddo sannado laga joogo ilaa iyo hadda in ay idin difaacaan ee garabkooda ha ka bixina una noqda kaalmo iyo taageero ayaa lagu yidhi bayaanka nusratul islaam walmuslimiin fariinta saddexaad waxay nusratul islaam kula hadashay dowladda faransiiska ee duulaanka ku joogta dalka maali iyadoo hogaaminaysa isbahaysi u badan dowladaha saaxilka iyo saxaraha afrika waxaad ogaataan in dagaalka noo dhexeeya uu yahay mid dheer oo wareegto ah balse ciribta dambe waxaa iska leh annaga arrinkaasna waa ballanqaad rabbigeenna casa wajalla marka faransiisow waxaa idiin wanaagsan inaad hadda inaga baxdaan sidaba uu maraykanku uga baxayo afghanistaan waana in aad naga tagtaan si aan annagoo xur ah ugu noolaanno waddankeenna sidaba idinku aad xurriyad ugu haysataan waddankiinna waxaana idinla gudboon inaad tallaabada ka bixitaanka qaadaan ka hor inta aanay sii laba jibaarmin khasaarihiinna oo aysan sii kordhin tirada kuwa la idinka dilay iyo dhaawacyadiinna annagu ma daali doono ilaa aan dhulkayna idinka bixinno idinkoo khasaaray waxaana nahay dad ku sabra dagaalada oo wacdaro adag ka dhiga marka fagaaraha lagu kulmo nabadgelyo waxay u sugnaatay qofkii raaca hanuunka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mu'asasada asalaaqa mar lala hadlayay dowladda faransiiska oo ay ciidamo ka joogaan dalka maali fariinta ugu dambaysa ee bayaanka lagu diray waxay ku socotaa maxaabiista muslimiinta ee ku xihan xabsiyada adduunka waxayna nusratul islaami walmuslimiin wacad ku martay in ay ku dadaali doonto sidii ay ku soo furan lahayd dadkaas oo idil fariinteenna ugu dambaysa waxay ku wajahan tahay maxaabiista isugu jira culimmada macallimiinta iyo mujaahidiinta kuwa jihaadka u hiiliyey iyo kuwa la midka ah ee weli ku xihan xabsiyada dawaaqiidda ee ku yaalla dhammaan waddamada caalamka waxaan ku leenahay maxaabiista sabra oo la sabarta macadowga kuna kalsoonaada allaah oo fisha wanaag annaguna allaah idinkii ma idin hilmaamin mana idin hilmaami doono seefaheennana galkooda kuma celin doono ilaa aan idinka soo xurayno oo aan dhammaantiin idinka soo furanno xabsiyada idinkoo sharafla sidaba aad aheedeen markii hore allaahna markhaati ayuu ka yahay waxaan odhanayno ayaa lagu yidhi bayaanka nusratul islaami walmuslimiin bayaankan ayaa ku soo aadayay iyadoo dhowaan mujaahidiinta nusratul islaami walmuslimiin ay sii daayeen haweenay u dhalatay dalka faransiiska oo ay gacanta ku hayeen taas oo sannado kadib qaadatay diinta islaamka lana baxday magaca maryam haweenaydan oo ka degtay garoonka diyaaradaha ee baariis ayaa shaacisay in ay ku laaban doonto dalka maali si ay halkaas uga fidiso diinta islaamka waxayna duco gaar ah u dirtay muslimiinta maali oo ay dabcan ka mid yihiin mujaahidiinta nusratul islaami walmuslimiin emmanuel macron ayaa wejigabax kala kulmay tallaabada ay hooyo maryam ku qaadatay diinta islaamka isagoo markii hore ku rajo weynaa inuu qabto shir jaraa-id oo uu ku faanayo hase yeeshee wax weliba waxay isbedeleen markii ay ku wargelisay in ay qaadatay diinta islaamka الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا waa hagaag haddaba sheekada sophie bitrinan oo ahayd haweeney u dhalatay dalka faransiiska oo afar sane ay gacanta ku hayeen mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa waxaa aad looga hadalhayaa adduunka iyadoona dadka muslimiinta ay ku faraxsan yihiin tallaabada haweeneydan ay ku qaadatay diinta islaamka warbixinta idinku soo maqan waxaanu ku egi doonnaa sida ay haweenaydan ku tagtay dalka faransiiska soo dhoweynta loo sameeyey iyo hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah lix iyo labaatankii diseembar labada kun lix iyo tobanka howlgal gaar ah oo ka dhacay magaalada gaaw ee dalka maali oo ay fuliyeen rag si gaara u tababaran oo ka tirsan alqaacidada maqhribul islaam waxaa lagu soo qabtay haweeney lagu magacaabo sofi petronan oo u dhalatay dalka faransiiska haweeneydan ayaa gacanta ku haysay hay-ad huwan magaca samafalka taas oo la sheegay inay daryeesho carruurta agoomaha ah waxaase marka dhabta loo hadlo ayay ahayd hay-ad qaabilsan kirishtaamaynta carruurta muslimiinta iyadoo loogu soo gambanayo gargaar iyo taakulayn muddo lala-sanaa halka ijaani cerab dhigtay kadib waxay mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam si buuxda u sheegteen inay iyagu gacanta ku hayaan haweeneydaas tan iyo wakhtigaasna waxay sofi petrinan isaga dhex gudbaysay saxraha lamadegaanka ee maali halkaas oo ay ku sugaysay in maalin un ay dib u hesho xorriyaddeeda dowladda faransiiskuna fuliso dalbaadyada mujaahidiinta dhowr jeer oo hore waxay haweeneydan oo toddobaatan iyo shan sano jira kasoo muuqatay muuqaale ay baahisay nusratu lislaam walmuslimiin kuwaas oo lagu muujinayay inay weli nooshahay xaaladdeeda caafimaadna wanaagsan tahay wiil ay iyadu dhashay ayaa dadaal dheeriya ku bixiyey in dowladda faransiiska uu ku qanciyo inay wadahadal ka gasho qadiyadda maxbuusada laga haysto waxaana wiilkaas si gaara u xusay mujaahidiinta nusratu lislaam walmuslimiin iyagoo ku ammaanay inuu yahay qof baari u ah hooyadiisa oo jecel inay ka baxdo xabsiga ay ku jirto kadib afar sano oo xiriir ah waxay sofi petrinan ka soo baxday xabsigii ay gashay iyadoo kirishtan ah waxayse soo baxday iyadoo muslimad ah wax badanna ka bedeshay habnololeedkeeda iyadoo la baxday magaca maryan oo ah hooyadii dhashay nebi ciise calayhi salaam maxaabiis iswadaarsi ay sameeyaan jamaacadda nusratu lislaam walmuslimiin iyo xukuumadda maali ayaa suurtogeliyey inay haweeneydan hesho xorriyaddeeda kuna laabato dalka ay ka soo jeedo ee faransiiska waxaa garoonka diyaaradaha ku sugayay xubno ka tirsan qoyskeeda iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron kaasoo ku rajo weynaa inuu ku faano siidaysmadeeda balse la kulmay dhibaato adag oo lama filaan ah sofi petrinan ayaa macron ku wargelisay inay qaadatay diinta islaamka oo ay tahay qof muslimad ah magaceeduna yahay maryan xilligaasna waxaa doorsoomay wejiga emmanuel macron oo maalmo ka hor uun aflagaado u miisa islaamka isagoo ku tilmaamay diin la nool dhibaato joogto ah waxaase caddaatay in isaga uu yahay qofka la nool dhibaatada joogtada ah hooye maryan ayaa sheegtay in nasiino kadib ay ku laaban doonto waddanka maali iyadoona nabad iyo horumar allah kaga barisay muslimiinta maali oo la kulmay duulaan gardara ah oo toddoba sano ka hor ay ku qaaday dowladda faransiiska
dalka maali dartiis ayaan allaah u baryayaa una weyddiisanayaa barakadiisa maxaa yeelay waxaan ahay haweenay muslimad ah adigu waxaad hadda iigu yeeraysaa sofi laakiin qofka ku hor taagan waa maryam
mar ay la hadashay warbaahinta waxay sheegtay in intii ay ku jirtay xabsiga aanay marnaba ka rajo beelin inay xorriyaddeeda heli doonto iyadoo sheegtay inaanay ka fikri jirin geerida maadaama aanay jirin qof og wakhtiga uu dhimanayo halka uu ku dhimanayo iyo weliba siday geeridu ugu imaan doonto waxay keliya ka fikri jirtay wiilkeeda oo ay sheegtay inay u horseeday dhibaato iyo murugo joogto ah maadaama ay ka maqnayd hooyadiisa isagoo la taagan ayayna ka codsatay inuu saamaxo warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan kuwa faransiiska ayaa ka hadlay siidaysmada sofi petrinan iyagoo sheegay in tallaabada ay ku cilaamisay inay qaadatay diinta islaamka aanu jeclaysan madaxweynaha faransiiska kuna ahayd arbaxsho kulul oo lama filaan ah lafigaaro oo ah wargeys afdheer oo ka soo baxa dalka faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in dowladda faransiiska ay hadda ka gaabsanayso inay si buuxda uga hadasho tallaabooyinka loo maray siidaysmada haweeneydan wuxuuna wargeysku sheegaya in jihaadiyiinta loo siidaayey maxaabiis boqolaal ah sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen lacaga malaayiin ah muslimiinta caalamka ayaa si diiran u soo dhoweeyey islaamida petrinan oo la baxday maryan waxayna allah uga baryeen inuu ku sugo diinta islaamka iyadoona dadka muslimiinta ay ku digteen madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo dhowaan aflagaadeeyey diinta islaamka culimo qoraayaal aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshooyinka muslimiinta ayaa soo dhoweeyey khabarka farxadda leh ee ah inay diinta islaamka qaadatay sofi petrinan dadku waxay wax kaa weydiinayaan towfiiqda waxay sii daayeen maxaabiista muslimiinta waxayna cuneen hanti xalaal ah oo ay u kaalmaysteen taacada allah gacantoodana waxaa ku islaamay naf weyn sidaasna kaga badbaaday naarta marka shaki miyaa kaaga jira in raggaas ay yihiin kuwa towfiiqda waafaqay kuwa aan iyaga ahaynna waxay ku dhex jiraan baadinimada iyo laynta muslimiinta iyagoo caannimada ka dhex raadinaya xitaa inay ku kaadiyaan biyaha zamzam welibana waxay sheeganayaan inay hanuunsan yihiin ayuu yidhi asheykh abi qataada alfilistiini mar uu ka hadlayey siidaysmada sofi petrinan oo la baxday maryan doctor iyaad qunaybi oo ka mid a ducaada muslimiinta shahaadada b h d na ka haysta cilmiga caafimaadka qaybta dawooyinka ee loo yaqaano farmacology ayaa isagana ka mid a dadka ka hadlay islaamidda sofi wuxuuna qoraal dheer ku daabacay baraha uu ku leeyahay internetka habaryar maryan waxay noqotay qof ka tirsan ummaddan iyaduna way jeceshahay ummadda muslimka ah ummadda muslimka ahna way jeceshahay habaryar maryan waxayna diiday in wax xun ay ka sheegto raggay gacanta ku hayay arrinkaasna waxaa aad uga carooday warbaahinta faransiiska oo bilaabay inay weerar afkaa ku qaadaan ayuu yidhi doctor iyaad qunaybi marka laga soo tago maqaalaadka iyo qoraalada yaryar ee ay muslimiintu kaga hadleen tallaabada ay diinta islaamka ku qaadatay sofi waxaa jira muuqaalo badan oo ay muslimiintu ku baahiyeen baraha internetka daaciga lagu magacaabo xasan al xuseyni oo ay bartiisa youtube-ka ku xiran yihiin ku dhowaad hal milyan oo ruux ayaa ka mid a dadka ka hadlay tallaabada ay ku islaamtay maryam wuxuu sheegay isagoo la hadlayay dadka muslimiinta ee ku nool dalka faransiiska inay la gudboon tahay in taageero dhinac weliba ah gaar ahaan mid macnawi ah u muujiyaan haweenaydan qaadatay diinta islaamka أولا على المستوى الشخصي marka laga hadlayo mustaabaxaan qof ahaaneed waxay walaasheen maryam u baahan tahay taageeradiinna haddii aad tihiin muslimiinta ku nool dalka faransiiska arrintaanna idinkagama baahna dadaal weyn waxaa idinkaga filan macnawi ahaan iyo nafsi ahaan inaad u taageertaan walaashiin maryam idinka oo xiriir la samaynaya fariimana u diraya ugana mahad celinaya dadaalka ay bixisay idinkoo sidoo kale bogaadinaya ad adeegeeda geesinimadeeda iyo inay ku faanayso islaamnimadeeda waxaa idinkaga filan taageerada inaad la xiriirtaan oo aad weydiisaan xaaladdeeda caafimaad si ay u dareento haweenaydan muslimadda ah ee cusub in ay leedahay walaalo ku faraxsan tallaabada ay qaaday kuna faanaya go'aankeeda oo danayn iyo ihtimaam siinaya dareensiiya in islaamku uu yahay waxa ugu weyn ee ku soo biiray nolosheeda oo ay kasbatay walaalo isugu jira rag iyo dumar lana jecel kayrka garbaheedana taagan أخوات لا تربطها بهم قرابة نسب ولا مصلحة مال يحبون لها الخير ويتضامنون معها qisada sofi petronan oo la baxday maryam waxay dad badan dib u xusuusinaysaa tallaabadii ay qaaday silvia romano oo ahayd muwaadinad u dhalatay dalka talyaaniga oo warbaahinta waddankaas sheegeen inay gacanta ku hayeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan soomaaliya taas oo markii dambe qaadatay diinta islaamka lana baxday caaisha hal iyo laba ma ahan maxaabiis inta ku dhacay gacanta jamaacaadka jihaadiga ah kadibna qaatay diinta islaamka iyagoo ku saamoobay habdhaqanka wanaagsan ee mujaahidiinta oo ah dad ducaad ah brigdal wuxuu ahaa askari amerikaan ah oo ay gacanta ku dhigtay imaaradda islaamiga ee afghanistan wuxuuna markii dambe qaatay diinta islaamka waxaa la mid a brofesor amerikaan ah oo yahuudi ahaa kaas oo ay gacanta ku dhigtay alqaacida markii dambena qaatay diinta islaamka isagoo ku dhintay duqayn diyaaradeed oo maraykanku ku beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta alqaacida taas oo ka dhacday xuduud beenaadka wadamada afghanistan iyo bakistan timoth wikis isaguna waa macallin jaamacadeed oo u dhashay waddanka australia waxaana uu sannado ku jiray gacanta imaaradda islaamiga afghanistan isagoona markii dambe ku dhawaaqay inuu qaatay diinta islaamka dadka diinta islaamka qaata iyagoo maxaabiis ah gacantana ugu jira jamaacaadka jihaadiga waxaa ka mid ah haweenay weriyad ah oo u dhalatay dalka ingiriiska oo lagu magacaabo evan ridley taasoo ay gacanta ku dhigeen ciidamada imaaradda islaamiga afghanistan markii dambena xabsiga gudihiisa ayay ku qaadatay diinta islaamka إنه دين الله الذي ارتضاه لعباده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه وفي ختام هذا المقطع أبعث رسالة إليكم نعم أنتم أيها المتابعون صحفية بريطانية تؤسر في أفغانستان وبعد رجوعها تعلن إسلامها رهينة إيطالية تؤسر في الصومال وبعد رجوعها تعلن إسلامها منصرة فرنسية تؤسر في مالي وبعد رجوعها تعلن إسلامها تأثروا بالإسلام مع أنهم أسرى وأبغض شيء لدى الأسير أن يقلد آسره فكيف لو جاءهم الإسلام بصورته الكاملة من رفيق ناصح أمين
الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad ula dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo wada olole uu ku doonayo in mar kale uu ku noqdo madaxweynaha dalkaas ayaa dhowaan wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiisha bentagonka wuxuu ka codsaday inay soo dejiyaan qorshe ciidanka maraykanka looga saarayo dalkan soomaaliya oo ay duulaan ku joogaan kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka warbixin ku aadan qodobkan maxamed daahir cali sow ayaa soo gudbinaya madaxweynaha dalka maraykanka donald trump waxa uu u sheegay la taliyaashiisa sare inuu doonayo inuu ciidamada maraykanka kala baxo soomaaliya sida ay sheegeen dad xoog ogaal u ah arrinkaasi taas oo u oggolaanaysa inuu ka dhabeeyo ballanqaadyadii ololaha ee ahaa inuu askarta maraykanka ku soo celinayo dalkooda bentagoonka ayaa bilaabay diyaarinta qorshooyinka madaxweynaha waxaana wadahadallada ku lug lahaa la taliyaha amniga qaranka xogayaha gaashaandhigga maraykanka iyo guddoomiyaha wadajirka ee shaqaalaha sida ay sheegayaan dad xogogaal ah oo codsaday in aanan la shaacin magacyadooda iyo shaqadooda maraykanka waxaa soomaaliya ka jooga lix boqol iyo konton askari ilaa iyo siddeed boqol oo askari sida uu sheegay taliska maraykanka ee afrika kuwaasi oo ay ku jiraan ciidamo gaar ah oo gacan ka geysanaya tababarka ciidamada dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira tirada ciidamada maraykanka ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayaa waxaa suurtagal ah in ay intaa ka badan tahay maadaama maraykanka uu soomaaliya kaga jiro dagaal qarsoodi ah oo uu ka qarinayo muwaadiniintiisa tan iyo wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii markaas oo maraykanka uu ku fashilmay duulaan uu ku soo qaaday magaalada muqdisho halkaas oo looga laayay ciidamo badan madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waraysi siiyey wargeyska bloomberg ee warbixintan qoray waxaana farmaajo uu sheegay inuu jeclaan lahaa ciidamada maraykanka inay sii joogaan soomaaliya isagoo intaa ku daray in dalkiisa uu soo kabanayo islamarkaana aysan ka maarmin ciidamada maraykanka oo duqaymo ku taageera ciidamada dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada runtii waan ka mahad celinayaa taageerada maraykanka waana ku faraxsanahay waxa maraykanka uu qabtay waxaan jeclaan lahaa inaan aragno ciidamada oo sii jooga ilaa iyo inta ay howshu u dhacayso boqolkiiba boqol ayuu yidhi maxamed cabdulaahi farmaajo oo qadka telefoonka ugu waramay warbaahinta maraykanka haddii maraykanka ciidamadiisa uu kala baxo soomaaliya waxa ay taasi keenaysaa in meel bannaan ay kaga tagaan xarakada shabaabulmujaahidiin taasi oo awood u leh in ay meesha ka saarto ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa laga soo xigtay falanqeeyaasha kooxda waxa ay sii wadaa inay fuliso weeraro qaraxyo ah iyo kuwo toos ah oo ay ka geysanayso bariga afrika inkastoo bartilmaameed ay u tahay weerarada joogtada ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu qoray warbaahinta baahise warkan afhayeen u hadlay taliska maraykanka ee afrika ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho joogitaanka ciidamada mustaqbalka ee soomaaliya waxa ay sheegtay in iskaashiga maraykanka ee soomaaliya uu yahay mid looga hor istaagayo in xarakada shabaabulmujaahidiin ay gaaraan himilooyinkooda oo ay ku jiraan inay qaadaan weeraro ballaaran oo ka dhan ah maraykanka iyo xulafadiisa warbaahinta maraykanka waxa ay leeyihiin dad badan oo maraykan ah ayaa la yaab iyo ama kaa ku noqon doontaa marka ay ogaadaan in ciidamo maraykan ah ay ku sugan yihiin soomaaliya kadib bixitaankii heerka sare ahaa markaasoo maraykanka uu ku fashilmay soomaaliya kuna waayay ciidamo uu ku tilmaamayay inay yihiin kuwa aad u tababaran taas oo soo dadejisay fadeexad ballaarneed oo maraykanka uu kala kulmay dunida xilligaasi oo loo arkayay awood muuqata oo aanan la loodi karin howlgalkii maraykanka ee sagaashamayadii waxa uu ku soo idlaaday in ka badan labaatan maraykan ah in la dilay oo qaarkood lagu jiijiiday muqdisho sumcad xumo dagaalkaasi oo lagu soo bandhigay buug iyo filim la yidhaahdo black hogdhan ayuu leeyahay wargeyska bloomberg trump ayaa ciidamo dheeraada u soo diray soomaaliya bartamihii ka xilligaasi wixii ka dambeeyeyna waxa uu taageero ballaaran siinayay dowladda federaalka iyo ciidamada afrikaanta amisom waxa ay qaadeen weeraro ballaaran oo u badnaa kuwa xagga cirka ah in badan weeraradaasi waxaa ku baxay dad rayid ah oo ay ka mid ahaayeen haween iyo carruur websaytku waxa uu leeyahay inkasta oo dowlado badan ay ku tiirsan yihiin ciidamada maraykanka haddana bixitaankooda soomaaliya waxa ay trump u ogolaan doontaa inuu sheegto inuu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii uu sameeyey intii uu socday ololaha doorashada kaasoo ahaa inuu dhammayn doono dagaalada ciidamadooda ay kaga jiraan dibadda waxaana horay ciidamada maraykanka uu kaga soo qaaday afghanistan siiriya iyo jarmalka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fulisay howlgallo ballaaran oo lagu laayay ciidamo amerikaan ah kuwaas oo saldhigyo ku leh gudaha dalka soomaaliya iyo kenya weeraradaasi ayaa laga xasuustaa kii dhacay sanadkii lasoo dhaafay ee belidoog leh halkaas oo lagu laayay ciidamo badan oo amerikaan ah iyo kuwo calooshood u shaqaystayaal ah weerarada kale ee la xasuusta waxaa ka mid ah kii saldhigga mandabay ee dalka kenya waxaana uu geystay khasaaro lixaad leh oo gaaray ciidamada maraykanka الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa mu'asasada warbaahineed ee as-saxaab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida kaas oo looga hadlay heshiiskii dhowaan dowladaha imaaraadka carabta iyo albaxrayn ay la gaareen maamulka yuhuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin bayaankan tarjamadiisa af soomaaliga waxaa soo gudbinaya haashim cabdinaasir ma aha wax lala yaabo in xukaamta yaryar ee qaybta ka ah xamlada saliibiga ah ee lagu soo qaaday jasiiratul carab uu ku dhawaaqo sayidkooda trump inay qiyaameeyeen qadiyadda islaamka ee falastiin ayna xiriir siyaasi mid dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed la yeesheen kayaanka sahyuuyunadda ee xoogga ku haysta baytulmaqdis iyo masjidka sharafta badan ee al aqsa kaas oo ah halkii loo dheelmiyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam kaasi waa dhaqanka ay leeyihiin intaba ay taariikhdu jirtay wakiilada khiyaanay diintooda shucuubtooda iyo waddamadooda waxaana xaqiiq ah in xukaamta noocaas ah ee nifaaqu dhex degay sida aala sacuud aala khaliifa aala saayid uu sayidkooda trump ka siibay hoosguntiga in wafaa loo sameeyo qadiyadda qudusta sharafta badan dhibaaskaas oo in badan ay ku sireen ummaddan waxaana caalamka oo idil u caddaatay sida xukaamta noocaas ah ay u qiyaameen diintooda iyo qadiyadda ummadooda iyadoo qof waliba oo laba indhood leh ou arkay sida xukaamta gobolka ay u yihiin dabadhilifyo iyo dulaalada jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam ku dhawaaqidda xiriir ay xukaamtaasi la yeeshaan yuhuudda waa tallaabo horodhaca shaqada xukaamtan ee la sahyuuniyadeeyey ay kula ballameen asyaa'dooda sahyuuniyadda tobannaankii sano ee lasoo dhaafay joogitaanka ciidamada saliibiyiinta ah ee jasiiratul carab suurad xumaynta iyo la dagaalanka mujaahidiinta xirxiridda culummada saadiqiinta ah iyo aamusidooda in ducaad munaafiqiin ah loo dhiibo manaabirta masaajidda in saliibiga makaroon lagula jeesjeeso nabiga naxariista badan iyo in ay bannaanka la soo istaagaan la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta iyo bedelidda manaahijta islaamiga ah dhammaan arrimahaas waa xalaqaad ka mid ah mashruuca yuhuudda ee ugu dambayntii lagu doonayo in lagu dhiso boqortooyo weyn oo ay yuhuuddu leeyihiin sidaba uu hore u yiri bingorion shucuubta yuhuudda oo idil wuxuu dib u degi doonaa dhulkii awoowayaasha iyo aabbayaasha kaas oo dhirisa min niil ilaa furaad waxaa ka mid a makriga uu allaah u samaynayo yuhuudda iyo kuwa ka dambeeya in waxa ay u malaynayaan tamkiin uu yahay wax ayaga lagu soo xerogelinayo heshiisyada ceebta ah kuwa saxeexay waa xukaamtii qaa'iniinta ahaa ee weligoodba ballan oofiyayaal u ahaa isbahaysiga sahyu saliibiyadda ama wiilasha ummadda ee daacadda ah iyo shucuubta muslimiinta ah waxay weli ku sugan yihiin colaadda iyo cadaawadda ay u qabaan sahayanadda muuqafkoodana ma bedelayo khiyaanada ay ku kaceen xukaamta murtadiinta ah iyo xukuumadaha dabadhilifka ah qadiyadda falastiin waa qadiyadda ummadda oo idil carab iyo cajabba dhulka falastiinna waa dhul uu leeyahay islaamka oo ay waajib tahay in lagu xoreeyo jihaadka waddada allaah kuwa xoogga ku haystana waa dhulboobayaal ay waajib tahay in lagula dagaalamo falastiin iyo dibaddaba walaalaha falastiinna waa muslimiin ay waajib tahay in lagu taageero dhammaan dhinacyada kala duwan qof waliba oo xiriir la samaynaya yuhuudda una rucleynaya dhankooda si uu u helo kalgacalkooda oo ay ka mid yihiin wiilasha saayid salmaan taliska masar suudaan iyo kuwa la midka ah ee qawanada ah oo carab iyo cajab isugu jira wuxuu masiirkooda sugan noqon doonaa masiir la mid ah midkii ay la kulmeen kuwii ayaga kaga horreeyey heshiis lala gaaro yuhuudda oo ay kala kulmeen wiilasha moxamed binu maslama radiallahu canhu sida khaalid al islaambuli iyo raggiisa annagoo ka war celinayna tallaabada foosha xun ee ay qaadeen xukaamta mandiqadda waxaan haddii aan nahay qaacidatuljihaad caddaynaynaa inaan si adag uga soo horjeedno tallaabadaas fulaynimada ah ee ay qaadeen maamulada aala saayid aala khaliifa iyo cid weliba oo ku socota dhabbahooda oo ay ka mid yihiin aala sacuud waxaana uga digaynaa sahayanadda iyo saliibiyiinta cindanahooda safaaradahooda shirkadahooda iyo muwaadiniintooda mujrimiinta ah ay ahdaaf sharci ah u yihiin howlgallada mujaahidiinta iyadoo qayb ka ah silsiladda howlgallada qudus lama yuhuudaynayo waxaan ugu baaqaynaa ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam inay beegsato sahayanadda isugu jira carab iyo cajab intaba ay cagaha soo dhigayaan jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam iyo dhulalka la midka ah ee uu islaamku leeyahay ayagoo fulinaya dardaarankii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ahaa haddii aan noolaado insha allah waxaan yuhuudda iyo nasaarada ka saari doonaa jasiiratul carab waxaan ragga ummadda iyo awoodaheeda qarsoon ku boorinaynaa in ay noqdaan hal saf oo ishaysta si loo fashiliyo qorshaha lagu yuhuudaynayo dhulka islaamka ee falastiin caalimku ha ku dagaalamo cilmigiisa gabyaaguna ha ku dagaalamo afkiisa ninkii awooda inuu hubka qaadana ha adeegsado saafta waxaan baaq gaar ah u diraynaa culummadeenna waaweyn waxaana u sheegaynaa inay ummadda ku wargeliyaan musiibooyinka soo socda ayna ku booriyaan dagaal ka socda muslimiinta ku nool waddamada islaamka maalin kasta waa la gumaadaa dhulkooduna dhinacyada ayuu ka soo yaraanayaa waxaana talada u haya xukaam wakiillo u ah saliibka iyo shayddaanka kuwaas ayaana mudan in la bedelo oo talada laga tuuro ee ummadda ku booriya in ay ku kacdoonto kuwaas oo ay talada kala wareegto si xaqa xaq looga dhigo baadilkana loo tuuro loona bedelo munkarka ka hor inta aanu ka sii darin oo uusan xoogaysan الغيب لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa dagaallo xooggan ayaa weli ka soconaya gobolka karibaaq kaas oo u dhexeeya dowladaha aderbijaan iyo armeniya dhinacyada dagaalamaya ayaa isku adeegsanaya hubka nuucyadiisa kala duwan waxaana dowladda aderbijaan ay u muuqanaysaa inay gacanta sare leedahay maadaama ay la wareegtay tuulooyin iyo deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka karibaaq azerbaijan waxaa taageeraya dowladda turkiga halka armiiniyana ay taageero ka helayso dowladaha ruushka waxaa fashilmay iskudayo lagu doonayey in lagu joojiyo dagaalada soconaya iyadoona dhowr jeer ay fashilmeen heshiisyo xabad joojin ah oo dhex maray labada dhinac armiiniya ayaa muujinaysa rajabeel ku aadan dagaalka waxayna sheegaysaa in azerbaijan ay helayso taageero ballaaran iyadoo ay ka go'an tahay inay la wareegto guud ahaan gobolka karibaaq ee lagu murusan yahay صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad weli dhegaysanaysaan xabsiga guantanamo bay waa mid ka mid ah xabsiyada ugu sumcadda xun ee dowladda maraykanka ku tacdiibiso dadka muslimiinta ah iyadoo ay sidaas tahay oo xabsigaas ay ku jiraan boqolaal maxaabiis muslimiin oo la dhibaataynayo haddana waxay diinta islaamka ku dhex faafaysaa xabsigaas ciidamo ka tirsan militariga maraykanka ee ilaaliya xabsigaas ayaa qaatay diinta islaamka sida uu ka sheekeeyey faiz alkendari oo sanawaad ku xirnaa xabsiga guantanamo bay warbixin ku aadan xalqa uu faiz alkendari kaga sheekeeyey ciidamada maraykanka ee qaatay diinta islaamka kuna sugan guantanamo bay waxaa soo gudbinaya maxamed cali aadan
أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو أنا اليوم فايز محمد الكندري وراح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتنامو خلال 14 سنة
allah subxaanahu wa tacaala wuxuu addoommadiisa ugu nicmeeyey diinta islaamka waana waddada keliya ee toosan taasoo uu hadduu bini'aadamku qaado uusan habaabaynin nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu awood u yeeshay risaaladii uu gutay ee uu allaah u soo dhiibay inuu dadka kaga saaro mugdiyada baadida iyo macsida islamarkaana u bidhaamiyo nuurka hidaayada sidoo kale diinta islaamka ayaa la timid dhammaan jawaanibta kala duwan ee nolosha bini'aadamka sida cilaaqada uu qofka la leeyahay rabbigiisa iyo tan uu la leeyahay dadka kale sidaas darteed allah wuxuu bini'aadamka iyo jinkaba u abuuray inay isaga keliya caabudaan xilligii nebiga sala allahu calayhi wasallam waxaa dad badan ay ku soo islaameen habdhaqanka wanaagsan ee diinta islaamka kuwaasoo markii dambe noqday dad si dhab ah ugu xirmay rabbigooda zamankan aan hadda noolnahay waxaa islaamka ku socda dagaal dhan weliba ah waxaana dad badan oo gaalo ah oo u gacan galay muslimiinta saameyn adag ku reebay dhaqanka wanaagsan ee islaamka intaas oo keliya ma ahan ee waxaa jira dad badan oo muslimiin ah kuwaasoo u gacan galay gaalada waxayna taas sabab u noqotay in diinta islaamka ay guryahooda ugu geeyaan fais alkandari iyo dad badan oo muslimiin ah ayaa galay xabsiga guwantanamo halka qaar ay ilaa iyo hadda ku xiran yihiin kuwo kalena uu allaah ka soo daayay maxaabiista ka soo baxday xabsigaas sharta badan waxaa ka mid ah fais alkandari intii uu ku xirnaa guwantanamo waxyaabihii uu la kulmay waxaa ka mid ahaa in ciidamo badan oo maraykan ah ay ku islaameen gudaha xabsiga xalaqaad tixano ah ee uu ka sameeyey muddadii uu ku xirnaa guwantanamo wuxuu uga sheekaynayaa wixii uu la kulmay waxaana ka mid ah xalaqaadkiisan oo uga hadlaya qisada askar maraykan ah oo soo islaamay iyo sida ay ula dhaqmaan maxaabiista muslimiinta كان الجنود يأتوننا ونحن في الزنازين الانفرادية كانوا يقولون لي كيف تستطيعون الصبر في مثل هذا الوضع وهذا askarta way inoo imaan jireen waxayna igu dhihi jireen sidaad awood ugu yeelateen inaad ku sabartaan xaaladan adag annagu haddii aan booskiina joogi lahayn ma awoodi kari lahayn in aan ku sabarno xitaa saddex maalin oo qura waxaan ku dhahay ka digtoonow in aad u malaysaan inaan nahay dad xoog leh annagu ma nihin dad xoog leh waxaan nahay bini'aadam adiga oo kale ah waan xanuunsannaa waana murugoonnaa mararka qaarna waan oynaa marar kalena waan daciifnaa hase yeeshee waxaa jira shay naga dhigaya kuwo awood leh arrinkaasna annaga oo keliya naguma gaar ahan tani waa mid uu awoodi karo qof weliba waxa uu igu yidhi muxuu yahay arrinkaas waxaan ku idhi adiga laftaadu isweydii markaas ayuu madaxa ruuxaysi saamayn leh wuxuuna igu yidhi arrinkaas waa kan aad adiga ku dhejisay qolka maxaabiista dabcan aniga ayaa qolka ku dhejiyey qur-aanka kariimka sannadihii ugu dambeeyey ee aan ku qaadanay xabsiga guwantanamo maamulka maraykanka waxay inoo fasaxeen inaan salaada taraawiixda ku dukanno si jamaaci ah markii aad aragtaan walaalaha oo si jamaaci ah u dukanaya waa arrin aad u weyn taas oo saamayn ballaaran ku yeelatay ciidamada maraykanka waxayna arrintaas ku fiiriyeen si cabsi iyo weynaan ay ku dheehan tahay wayna arkayeen siday u kulmeen maxaabiista midnimadooda iyo siday ugu sujuudayaan hal ilaah haddii aad u fiirsato dad maxaabiis ah oo si qura u wada dukanaya waa midda saamaynta ugu weyn ku reebtay ciidamada maraykanka waxayna ahayd asbaabta ugu weyn ee keentay inay islaamaan askar amerikaan ah oo isugu jira rag iyo dumar labadii iyo saddexdii sano ee ugu dambaysay waxaa islaamay tiro ka mid ah haweenka iyo ragga ciidanka ah taas oo welwel ballaaran ku abuurtay jenaraalada maraykanka ee mas-uuliyiinta ka ah xabsiga guantanamo waxayna bilaabeen in ay beddelaan ciidamada المسؤولين عن غوانتنامو فقاموا بتغيير الجنرال sidoo kale nin u dhashay waddanka ingiriiska oo isna ka mid ahaa dadkii ku xirnaa guantanamo ayaa ka sheekaynaya qisada haweenay maraykan ah oo islaamtay
في فيسبوك مرة راسلتني أخت محجبة قالت هل أنت haweeney xijaaban ayaa mar igala soo hadashay facebooka waxayna igu tiri adiga ma waxaad ka mid ahayd dadkii ku jiray guantanamo xilligii aan halkaas ku sugnaa haa ayaan ku idhi haweenna halkaasi kuma aanan arag markaas ayay igu tiri anigu waxaan ka mid ahaa ilaalada maraykanka ee xabsiga guantanamo markii ugu horreysay ee aan arko xaaladda muslimiinta ku xiran guantanamo waxaan arkay in qofka daciifka ah uu noqonayo mid awood leh ee ka midka ahaa dadka muslimiinta ah ee ku xiran xabsiga waxayna ahayd markii iigu horraysay ee uu qalbigayga ku beermo jeceyl aan u qaado islaamka markii aan ku laabtay waddanka maraykankana waxaan qaatay diinta islaamka المسلمين والسجناء فهذه أول مرة زرعت الحب للإسلام في قلبي فأنا لما رجعت إلى أمريكا أسلمت ugu dambayntii faiz alkandari ayaa ka hadlay qaabka ay ku islaameen askartan ameerikaanka ah ee ragga iyo dumarkaba isugu jira
كل الجنود اللي أسلموا في غوانتنامو والجنديات لم يكن هذا dhammaan ciidanka ku islaamay guantanamo iyo haweenka askarta ahba islaamnimadooda kuma aysan imaan hal mowqif oo ay la kulmeen oo keliya balse waxay ku islaameen saameyn badan oo isdabajoog ah kelimaad badan iyo dhacdooyin ay goobjoog u ahaayeen taas ayaana ka dhigtay inay u weecdaan diinta islaamka kana xuroobaan nacaybka ay u qabaan islaamka waxaan xasuustaa mid ka mid ah ciidamada maraykanka ayaa u yimid nin ka mid ahaa dadkii ku jiray xabsiga wuxuuna bilaabay inuu la sheekaysto isagoo la yaaban wanaagga islaamka maalin maalmaha ka mid ah ayuu u yimid isagoo indhihiisu guduudan yihiin wuxuuna ku yidhi waxaan kuu sheegayaa laba war oo midka koowaad uu yahay mid murugo igelinaya kan labaadna uu yahay mid farxad leh markaas ayuu ku yidhi ninkii xabsiga ku jiray maxay yihiin labadaas war askarigii ayaa ku yidhi midka koowaad waa aniga oo ay maanta iigu dambayso joogista xabsiga guantanamo mana u malaynayo in ay suuragal ii noqon doonto in aan is aragno maanta wixii ka dambeeya waayo waxaa la ii beddeli rabaa meel kale oo aad u fog kanina waa wakhtigii iigu dambeeyey ee aan imaado halkan si aan kuu sagootiyo markaas ayaan ku idhi hadalka farxadda lehna muxuu yahay markaas ayuu ugu yidhi waa inaan islaamay oo aan qiray
قال الخبر السعيد قال shahaadateynka الخبر السعيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بالعيون الدامعات taxanaha faiz alkandari kaga sheekaynayo xabsiga guantanamo ayaa baraha internetka wuxuu ka helay daawadayaal badan iyadoona dadka muslimiinta ah ay si wanaagsan ula falgaleen muuqaaladan iyagoo allaah uga baryay maxaabiista weli ku xiran xabsiga guantanamo bay inuu ka soo daayo xabsigaas
أن يراك من دعاك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna inagoona ka raaligelinayna inaan soo gudbin xubintii maca alqur'aan ee ashaykh xaarit nadaari toddobaadka dambe ayaan soo gudbin doonaa insha allah intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
قد صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعي نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين